meelo ka tirsan puntland oo dhex maraya ciidamada dowladda puntland iyo kooxda al-shabaab oo deegaanadaasi duulaan kusoo qaaday haddaba wariyaha b b c da ibraahim maxamed aadan ayaa khadka toos ugu jira oo la socday wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaasi halkaasi ka soo baxa ibraahim maxaa ugu dambeeyey ee soo kordhay
cabdiraxmaan bidhaan dagaaladani waxay saakay mar kale dib uga bilowdeen qaybo ka tirsan gobolka mudug gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada jariban dagaalku wuxuu xoogiisu ka dhacayaa tuulo la yidhaahdo dabakaraale oo qiyaasii sideed iyo toban kilomitir u jirta deegaanka garacad oo ah halkii ay isniintii hore ka degeen xogaga islaamiyiinta ee hubaysan ee isku fidiyey qaybo ka tirsan gobolada mudug iyo nugaal ee puntland dagaal xoog leh ayaa laga soo sheegaya dadka reer miyiga ayaa sheegaya inay maqlayaan hub culus oo ay labada dhinac isku ridayaan saraakiil ka tirsan puntland oo la hadlay idaacadaha maxalliga ee puntland waxay sheegeen inay howlgal ku jiraan dagaal xoog lena uu halkaasi ka socdo waxay sheegeen in dhaqdhaqaaqyo ay xogaga halkaasi ku sugnaa ay wadeen ay ka war heleen deetana ay weerarkaas saaka ku qaadeen ilaa hadda ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi ka dhashay laakiin warar kala duwan iyo ilo kala duwan oo aan la hadlay puntland waxay sheegayaan inay jirto khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo kala gaaray dhinacyada dagaalamaya sidoo kale cabdiraxmaan bidhaan waxaa degan xaaladda toga suuj ee gobolka nugaal halkaasoo dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey ay dagaalla ka dhacayeen wararkii ugu dambeeyey ee suuj ka imaanaya waxay sheegayaan in xogagii hubaysnaa looga shakisnaa inay al-shabaab ka tirsan yihiin inay isaga baxeen toga suuj ciidamada puntland saraakiishoodu waxay sheegayaan inay ku daba jiraan xogagaasi ee ka baxay suuj oo la filayo inay isku fidiyeen ama ay tageen dhulka miyiga ah ee ku dhow suuj ee gobolka nugaal
waa tahay warar ka soo baxaya waxay sheegayaan ciidamada puntland sidaad sheegtay inay togaasi ka saareen al-shabaab oo iminka la ereynayo meelo kale ay u kaceen marka halkeebay ciidamadii suuj laga saareen ciidamada puntland ay ka saareen dhankeebay qabteenba la leeyahay ma dib bay usoo noqdeen mise horey u socdeen
sida ay saraakiisha puntland sheegayaan dagaal ayaa ka socday suuj dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey waxayna sheegeen markii hore inay ku hareereysan yihiin laakiin hadda waxaa muuqata in ciidamadani ay suuj ka baxeen saraakiisha puntlandna waxay sheegayaan inay ku daba jiraan laakiin wararka dadka deegaanka laga helayo waxa ay sheegayaan inay dib ugu soo laabteen aaggii ay markii hore ka tageen dhankan gobolka mudug ee degmada jariban ilaa garacad laakiin ilaa hadda meel ay saldhigeen ilaa hadda lama hayo laakiin ciidanka kale ee xoogiisu waxay joogaan aagga maanta uu dagaalku ka dhacayo ee daba karaale oo sideed iyo toban kilomitr qiyaastii u jirta garacad halkaas wey halka ciidamada faraha badan ee markii hore ee xeebaha puntland ka degay ay tageen halkaasna hadda waxaa ka socda dagaalkaas oo tan iyo saakay marba sii xoogeysanayay cabdiraxmaan ugu dambeyntii ibraahim waxaa lasoo bandhigay sawiro in al-shabaab ciidamo laga qabtay oo ciidamada dowladda puntland ay qabteen dadka al-shabaab ee noolnoole la qabtay ilaa hadda iyaga wax tira ah ma ka soo baxday dhanka puntland ama ma la sheegay
saraakiisha puntland bilowgii horeba shalay waxay sheegeen inay mid ka mida dagaalyahanadaasi ay gacanta ku hayaan laakiin mar dambe haddana waxay soo baxday inay ka hadlaan saddex kale iyagoo tirada guud ka dhigayay afar laakiin ilaa hadda war rasmi ah oo saxaafadda loogu talagalay oo ka soo baxay mas-uuliyiinta ama saraakiisha puntland ilaa hadda cabdiraxmaan ma jiraan wuu mahadsan yahay wariyaha b b c da ibraahim maxamed aadan oo toos uga warramayay magaalada muqdisho isagoo ka hadlayay dagaalada ka soconaya qeybo ka mida puntland somali ciidanka al-shabaab dhex maraya iyo puntland